salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa salaamadiida idilkiinba meel kastoo dunida a ka joogtaan ama aa naga dhegaysanaysaan halkani waa redio tog herar dhegaystayaal waxaa haddeer uun dhammaatay ama fooda laga qaaday doorashadii madaxtooyada ama madaxweynaha dalka soomaaliya taasoo uu ku guulaystay maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo haddaba doorashadan oo aad u xasaasi ahayd ayaa si aanu uga ogaano arrinta dhabta ah ee meesha ka jirtay iyo sidoo kale si aan wax uga ogaano farmaajo waxa uu qaban doono iyo waxa u keenay libintan ayaa waxa aan ka waraysanay oo arrintaasi noo fahfaahiyey xildhibaan xuseen carab ciise oo isagu ahaa xildhibaanadii doorashada ka qayb galay waxna dooranayay haddeer telefoonka ayuu xildhibaanku iigu jiraa xuseen carab ciise xildhibaan marka horeyse kusoo dhawow radio togeherer aad baad umahadsan tahay walaal radio togo herer waxa weeyaan waa waxaan kamid ahay togo herer waa kamid ahay aniguna aad baad umahadsan tahay waad mahadsan tahay xildhibaan haddeer waxaa kasoo baxdeen doorashadii madaxtooyada ama madaxweynaha dowladda soomaaliya bal qaabkii situationka guud u dhacayo dadku way arkayeen maxaa markii ugu dambeeyey dhacay wareegii saddexaad mar keliyun baa hambalyo la dareemay uu xasan sheekh hambaliyeeyey see wax u dhaceen markii ugu dambeysay
wallahi horta marka waad mahadsan tahay ilahay baa mahad leh oo maanta suuro geliyay inay si wanaagsan oo nabad leh doorashada u dhacdo de waxa weeyaan horta xildhibaanadu waxay fulinayeen ma garanaysaa rabitaankii shacabka oo oo na faray inaan isbedel samayno damaantana si wanaagsan oo sharaf labay u dhacday marka dee markii la gaadhay raamkii labaad dhamaaday waxaa caddaatay inuu farmaajo badinayo marka de wa waa fududeeyeen madaxdii kalena waa waana ka tanaasuleen shacabka soomaaliyeedna waa ku damaashaadeen oo hadda magaaladii meel la maraba male meel la maro shacabkii oo dhan guryahoodii waa kasoo baxeen ciidamadii o dhan waa damaashaadayaan de alxamdulilah waxaan rajeyna haday isu bedesho ma garanaysaa dee isbedel wanaagsan oo keena ma garanaysaa de soomaaliya runtii kusoo noqota sidii hore xildhibaan farmaajo waa isgaranaysaan inta aanan u tegin farmaajo iyo warkiisa arrintan doorashada imika dhacday ma filasay inuu farmaajo badinayo oo uu madaxweyne noqonayo
ha inta badan waa la saadaalinayay wayna u ekayd oo dee ma garanaysaa saan kuu sheegay xildhibaanada breshar badan baa saarnaayo xagga shacabka ka imanaya runtii oo rabitaan shacabku ay rabeen balahayd waan garta taasaa keentay maga iyo ciidamadaba ciidamada runtii aad maaragtay breshar u saaray xildhibaanada oo yidhi isbedelka noocaasaan doonaynaa markaasi baa akhirkeeda ku dambaysa madaxweynahan cusub ee haddeer la doortay intee leg baa istaqaanin maxaad maxaad nooga sheegi kartaa maadaama aad soo wada shaqayseen wallahi waa nin dee isdhaqaano oo nin dee kusoo barbaarayo kusoo bartay dalkiisa wax dibadana kusoo bartay markii dambena ra-iisul wasaare ka noqday heer fiicanna gaadsiiyey runtii imikana dee aan ka rajeynayno inuu dhamaystiro insha allah shaqadii uu bilaabay darigii uu ra-iisul wasaare ahaa isagoo markan laakiin madaxweyne ah marka de waa nin dhalinyara wadaniya shacabkuna iyo ay jecel yihiin marka de kolley momentumkaas ayaa runtii laga faahaysan karaa in markaa maarata waxyaaba badan la dhamaystiro adigu ka shaksi ahaan xildhibaan xuseen carab ciise maxaad ka filaysaa in uu ka bedeli karo xaaladda soomaaliya maanta ay ku jirto
horta ugu horeysa waxa weeye niyadda shacabka inuu ruutii shacabkii baa runtii aad iyo aad dhibaato badan u haysan iyo sabsanaa ta ugu muhiimsan marka qofka inaad qalbiga u farxad geliso taas waa kow tan labaad maaragtay dad xagga amniga dib soo celintiisii dib habeyntii ciidamada iyo dhaqaalihii iyo waxyaaba badan waxaa jira magaranaysaa marka de qabyo ah runtii oo baarlamaanka iyo xukuumadda la raba inay iska adeegsadaan marka shaqada taallaa ma yaraan runtii imika isagu waxa uu keenayaa in waxa weeyaan maaragtay energy fresh ah iyo dadkii xoogaa niyadu haya inay shaqeeyaan marka waxa isaas ku sheegay maaragtay farxaddaasa lagaga faa'iidaysanaya shaqa badan in la dhamaystiro laakiin maarata dastuurkii waa ma dhamaystirnaa federalismka ma dhamaystirnaa dalkii dib xoreyn badan weyn buu ubaahan yahay diba heshiisiin weyn buu ubaahan yahay shaqooyin culculus baa yaala runtii weli meeshan may gaadin one person one vote hadiya la sameeyo two thousand twenty one insha allah la gaaro one person one vote shaqo culus baa taala marka de insha allah waxaa la rajeynaya in la sameeyo tiimkii runtii dhamaystiri lahaa shaqadaas madaxweynaha haddeer la doortay goorma ayaa la rajeynayaa inuu ra-iisul wasaarihii soo doorto oo dowladdii uu soo dhiso wallahi de kolley si degdegaan filayna anagu leana wakti ma jiro kolley de kolley week meelaha gudaho toban cisho ayaan rajeynayna inuu ku dhamaystiro ugu badato idinku ka xildhibaan ahaan markii sidaa laydin doortay idinkoon foodaba qaadin ayaa hawshan culus aa gasheen ee doorashada ah iyo inaad dalkii madaxweyne cus aad madaxweynihii hanan lahaa dalka au au samaysaan hawshaasi baaxad intee leeg ayay ahayd maxaa kaga baxdeen hawshaa
wallahi nin baaxad weyn bay lahayd oo de waxa weeyaan runtii responsibility in horya laban arkaynay wax fudud bay ahayd dhibaatooyin badan ka taagnayd ama xag amni ha noqoto ama hal xag shaqo ha noqoto ama xag dhaqaale ha noqoto waxyaabo badan baa jiray oo u baahnaa xal deg dega
waxaa jirta maalmahan ama arrin hore loo sameeyey oo ahayd in badda soomaaliya la saxeexay runtiina doodihii ciddii madaxta madaxtinimada u tartamaysay ay isku tuurtuureen arrintaasi effect
sorry si fiican maan maqal laakiin waxaad kalsa arrintii badda soo maaha arrintii badda arrintaas arrintaas ha ha de beshii u fiicnay imika maraysa baad moodaa oo waaba sidii la ogolaaday in dacwadii la qaado siay saan anu qabana waxay ku dhamaan tahay runtii inay inay guusha soomaaliya raacdo leanno marka hore waxay dal dalka qaarkii doonayeen inay kayra gaarsiiyaan daciifnimada dalka haysata iyo burburka ka jira lakin alxamdulilah waxaad moodaa marxalada ugu fiicneed inay marayso dacwadda kolley soomaaliya waa ku guulaysanaysa si fiican kuwan maqan laakin arrintii maanta ka dhacday meesha sheegaysa soo maaha arrintii maanta oo oo runtii dadka dareen badan gelisay in in faragelin badan iyo pressure
ha arrimahaasana ka dhibdhinin runtii oo maanan doonin ma garanaysa dee inuu system noo yimaado faragelin lagu hayo waxaanu doonay markaa ikhtiyaar in anaku aynu shacabkana siino anakuna runtii wax dalka u wanaagsan aanu samayno oo ah runtii dee ma garanaysaas wax dadka isu keeno unite gareeya anaku intaa ka fiirsanayna ayaanu doorashada noocaas samaynay saasuna dee farmaajo kusoo baxay waxaanu rajeynaynaa koleyna dee inuu wixii laga filayay sameeyo insha allah adigu waxaad ahayd xuseen carab ciise su-aasheeda ugu dambeysa adigu waxaad ahayd wasiiru difaacii ugu horreeyey ee dalka xoreeya runtii kirid badanna kule dalka soomaaliya maxaad filaysaa ma is leedahay waad ka qayb geli doontaa dowladda soomaaliya ee soo socota maadaama khibro badan u leedahay arrimaha difaaca
runtii waxaa muhiimada aniga arrinta shaksiga maaha waa wuxun wixii dalka wanaagsan inay dhacaan taasna way dhacday maanta de ilaahay baa qore waxay soo bixi doona insha allah haddii wax ii soo baxaan alxamdulilah haddaanay soo bixin dee qeybteeda man ka qaadan garanaysaa kolley baarlamaanka waa ku jira imika marka taas imika muhiimada weyn maaha laakin khayr baan rajeynaynaa wa maxaa fariinta aad halkan dadka aad aad wareysigan uga faa'idaysanaysaa maxay tahay fariintaada fariinta waxa weeyaan insha allah hala yaro sabir xoogaa hala siiyo fursad tiimkan cusub ay yimi inay hawshooda qabsadaan maaragtay xana la wada shaqeeyo oo de dalku ma jiro dhibaato weyn buu ku jiraa imika marka wax degdega lama fili karo lakin insha allah sabir iyo wada shaqeyn ayaan ayaan kula talin lahaa waad mahadsan tahay mudane xildhibaan xuseen carab ciise haye walaal aad
intaasi waxaa ku dhammaaday guud ahaan waraysigii aan la yeeshay xildhibaan xuseen carab ciise oo isagu si faahfaahsan uga warramayey ama goor dhaweyd uun foodda ay ka qaadeen ama goor dhaweyd uun qabsoontay magaalada madaxda dalka soomaaliya muqdisho taasoo uu ku guuleystay jagada madaxweynenimo maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo dhegeystayaal waraysiga mid lamid ah inta aan ku kulmi doono waa aniga iyo bahdii toga hero oo idinla ammaano allah iyo ismaqal dambe oo xiise leh wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu